waxaa nasiib darro ah in ciidamada koob iyo labaatanaad iyo danab iyo nabad sugidda ay weerar ku qaadeen xaruntii hore ee madaxtooyada ee ku taallay cadaado taas oo ay joogeen ciidamo daraawiish ah iyo ciidamada madaxtooyada ilaalin jiray ayadoo aan mxuu ahaa sababta iyo waxa ay u weerareen iyo cidda amarka siisay ilaa hadda ayna maarata confirm aysanna soo siinin inay ku weerareen meeshaas ciidamada danab oo gaalkacyo joogay ayaa halkaas ayaguna ka dhaqaaqay oo meeshaas tegay si gurmada ugu tegay meeshaasay weerar ku qaadeen ee haddana mxuu hala wareegeen dowladda waxaa nasiib darra ah inay ku fashilantay amnigii dalka islamarkaasna ay xamar aan arkayno ayadoo muxuu ahaa maalin kasta ay ka dhacayaan qaraxyo iyo dhibaatooyin fara badan inay haddana u sii gudubto dowlad goboleedyadii ay haddana sii khalkhalgeliso oo ay xarumahoodii rasmiga ahaa ay weerarto taas ayaa muxuu ahaa nasiib darro ah waxaan uga digaynaa dowladda iyo ciidamada hadda ku meeshaas sida qasabkaa ku galay in dukumentiyaasha iyo faylasha meesha yaalla ee dowlad goboleedka galmudug ay leedahay in ay mxuu ahaa aan ugu imaanno meesheedu sida ay yihiin sababtoo ah wixii agab ah ee madaxtooyadu ay lahayd oo ciidamada madaxtooyada ay gacanta ku hayeen meeshaas ayay ku jiraan ilaa iyo haddana si xadgudub ah ayaa ciidamada u soo weerareen oo ugu xadgudbeen ulana wareegeen waxaan marka uga digaynaa edabdarrada iyo khalkhalka lagu abuuraya galmudug in aan indhaha ka laabanaynin ciidamada daraawiishta waxaa amar lagu siinayaa oo madaxweynuhu uu faraya in ay diyaargaroobaan kana feejignaadaan dhammaan cid kasta oo ku xadgudbaysa amniga dowlad goboleedka galmudug khalkhalgelinsana siyaasadda iyo amniga dowlad goboleedka galmudug ha joogaano gaalkacyaal ha joogaan cadaado ha joogaan dhusamareeb caabudwaaq meel kastay joogaan waa inay heegan galaan cid kastoo qarannimadooda iyo mxuu ahaa madax bannaanidooda ku xadgudaysana waa inay iskaga diyaar garoobaan meel kasta ay joogaan